watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu nabad dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ay wehelinayeen ciidanka amisom gaar ahaan kuwa ka jooga jamhuuriyadda jabuuti ayaa xalay waxa ay gaareen deegaano ka tirsan degmada buulo barde ee gobolka hiiraan halkaas ay horey uga sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab dhinaca kale degmada waajid waxaa laga soo sheegayaa in abaar ay ka jirto iyadoo maamulka degmadana arrintaas aan xiriir kala samayn doonno haddii ay noo suura gashana aan barnaamijka intuu hawada ku jiro aan ku waraysan doonno waxaa kaloo barnaamijka dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa qaramada midoobay mar kale waxa ay soo saartay in loo baahan yahay in dib u dejin loo sameeyo qaxootiga ku barakacay soomaaliya kuwa oo lagu celinayo halkii ay ka yimideen barnaamijkaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo wararka ugu waaweyn caalamka oo ay ka mid tahay dhinacyada suuriya ku dagaalamaya oo dhammaantoodba wada sheegay inay dagaalka ay sii wadi doonaan barnaamijka intuu socdo cabdirasaaq shiina ayaa idinla socodsiinaya waa mar kale iyo faaqidaadda wararka tahay dhegaystayaal dhimashada hadiidina heystaasi wadaniga ah waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka ciidan iyo shacab intaba waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan nabadda iyo soo afjaridda maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab haddaba barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa deegaanka buuleyn oo hoos tagta degmada buulo barde ee gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ay wehelinayaan ciidanka amisom ee ka socda jamhuuriyadda jabuuti ayaa xalay halkaas gaaray haddaba wariyaheena cabdinaasir geesey ayaan wax ka weydiinayaa cabdinaasir bar soo dhawow siday u suura gashay in ciidamadu ay gacanta ay ku dhigaan deegaankan ay horey uga sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab yaase la socda ciidanka
habeennimadii xalay ee ciidamada si toosa waxay ula wareegeen deegaanka buurweyn oo magaalada burburta u jirta ilaa iyo soddon kilomitir dhanka koonfureed halkaasoo ay gaareen ciidamada qalabka sida waxaana horkacayo madaxa howlgalada ee kabtan cabdi suuloog iyo weliba guddoomiyaha degmada buulburda habeennimadii xalay tusaa ciidamada qalabka sida xirtay marka waxay noqotay rajada ee degmada buulbur dad ku dhaqan ay aada markaasi ugu riyaaqaan sababtoo ah waa magaalada meesha keliya ka go-doonsaneed oo burweyn waxay udhexaysaa degmada jalalaqsi iyo degmada buulburde halkaas oo ay ku sugnaayeen dhagarhawayaasha maleeshiyada khawaarista al-shabaab haatana waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida iyo kuwa hiil walaal oo saaki iina gaaray waayahay marka haddaad guddoomiyaha la xiriirtay oo ciidamadaba la socday siday ku suura gashay in deegaankaasi laga saaro maleeshiyada al-shabaab
maleeshiyada al-shabaab kadib markii habeennimada xalay ciidamadu ay jidka dheer ay qaadeen laamiga isku xirta buurweyn iyo buuruburde way isaga baxeen waxayna aadeen dhanka b n f waxaana la sheegay ciidamada qalabka sida inay ka daba tagi doonaan siduu guddoomiyaha ii xaqiijiyey marka halkaasi haatan waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amison oo saaki gaaray balse ciidanku uljeedkooda waxa uu yahay inay isku furaan ayadoo weliba deegaankaasi uu yahay maalinta suuqa oo laga adeegto marka maleeshiyada qabaarista dhabarjab xoogle ayay ku noqonaysaa segitaanka ciidamada qalabka sida waayo maanta keliya waa maalinta ganacsiga ee deegaanka buurweyn halkaasoo dadka ay ku dhibaatayn jireen shacabka marka magaalada buulburdana waxay ka ahayd meesha keliya ka godoonsan ee isku xirta laamiga xamar iyo magaalada buulburde haatanna waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida oo markaasi iskaashanayo kuwa hiil walaal jabuuti ay ku sugan degmada buulburde waxayna ka samaysteen fadhiyo hor leh ayadoo weliba ay markaasi ay howlgalana ay ka sameeyeen deegaano kaleto hoos yimaada degmada buulburde waayaha marka si dagaal la-aana miyay kula wareegeen mase ciidamadan iskaashanayay intay sii socdeen dagaal ayay kala kulmeen kooxahan ragaxsada ah wax dhibaato e kama dhicin kadib markii ciidamada qalabka sida ay tageen kadib markii uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha degmada buulburde iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida si nabadgelyo ay kula wareegeen shabaabkan waxaa la sheegay inay markaasi usii baxsadeen deegaano kaleeta ee ka fofog gobolka hiiraan sida deegaanka shawda oo isku xirta gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe marka ciidamaduna waxay sheegeen inay ka daba tegi doonaan meel kasta oo cidhirta dhigaana inay kusoo afjari doonaan inta ka hartay bisha marka waxay noqotay markaasi rajada dadka shacabka ku dhaqan degmada buurbude inay aada markaasi ugu farxaan howlgalada ay sameynayaan ciidamada qalabka sida habeen iyo maalin ay ku bacsanayaan maleeshiyada khawaarista al-shabaab ugus ee markaasi ku dhibaateeyo dadka xoolodhaqatada ee miiga waxaana cusid mudan midda kaleeto wuxuu kusoo beegmayaa howlgalkan afar habeen ka hor markay nin shacab ay ku birayeen deegaanka jameeca mubaarag eeay hoos yimaada degmada buulburde ee gobolka hiiraan
waayahay waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdinaasir geesey oo qadka telefoonka magaalada buulo barda si toosa ugu jiray wuxuuna iiga warbixinayey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo xalay gaaray deegaanka buurweyn haddaba qadka telefoonka waxaan kula xiriiray guddoomiyaha degmada buulo barde oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee la socda cabdicasiis duuro cabdi guddoomiye bal adna soo dhawow bal waxaad nooga sheekaysaa qaabka bal aad u wadaan howlgalkan
maalintaas waa jirtaa alxamdulilah waxaan ku talagalnay qorshe howlgala oo ku saabsan buurweyn meesha la yidhahdo udhexaysa buurta jalaqsi kuna taalla laamiga oo nimankan nabadiidka ee ummadan soomaaliyeed kusoo qaatay kontaragtiga ama kandaraaska inay baabiyaan iska birayaan bilaa mahna bilaa sharci intana ka been sheegaan ayaan u aadna halkaa inaan ka qaadno waana ka qaadna saacadda la jooga gacantaan ku haynaa waaya marka sidee u suura gashay in deegaankaasi aad ka xoraysaan maleeshiyada shabaab
maleeshiya sidaa sida xaadad u ah inay wax gaadaan oo shacabka uun baabi'iyaan mooye haddee tabar ay loogu hor yimaadeen ma lahan marka guurweyne dhowr malaan tagnay waana alxamdulilah hadda si fiican aan ugu guulaysan si fiican aan gacanta ugu haynaa waayahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgalkan maleeshiyada al-shabaab ay uga saareen deegaankan burweyn yaa idinku helinayay wa wa waa qasab waxaan ugu helinay walaaleen hil walaalan ugu helinayay oo mar kastaba ha isqalabsano waanan kala maarmin marka arrintaas saa wey waayahay guddoomiye een, deegaankaas horay ayaa looga saaray een, maleeshiyada al-shabaab ciidankuna way gaareen sidaad ii sheegtay haddana dib ayaa looga soo laabtay markaan qorshuhu muxuu yahay qorshuhu wax kale maaha horta habku waa hab ciidan dagaalkuna wuxuu ku socdaa kaarti ciidan anagoo ganka maamul ahaan iyo istaraatiijiyada siyaasada guud aan hagaynaaye habka loo howlgelayo iyo sida ay suuragal ku tahay ha- mar walba sida cadowgaas lagula dagaalamo waa waa waa arrin u gaara saraakiisha ciidanka een, qof walba shaqiisa waa in lagu tixgeliyo marka arrimahaas ciidamadaa ka wareysan kartaa kolley anagu qaabkii aan u dhignaa hadda waan u joognaa waan u haynaa waayahay een, deegaankan hadda een, gacanta aad ku dhigteen een, xarunta degmada buulo barde qiyaas ahaan intuu u jira xagoosa ka xiga soddon ilaa siddeed iyo labaatan haye dhinacee dhanka koonfureed naga soo jiraa muqdishoa waayahay een, deegaankan maxaa xiga dhanka howlgallada markii la yidhaahdo
maxaa xiga dee howlgalku uu soconaya meel kastoo nimanka ay joogaan amana loogu sheego anagu habeenkiina waan sahnaa maalintiina waan sahnaa waa suukaan mid labada waktiba runtii anagu waan soo jeednaa waan shaqaynaa waxaa waxaa suuro geliyena in haddaan ay naga fogaadaan oo anagu degmadeena ay damaaha waayaan waxaa keena hawsha noocaasa dadweynaha ku nool deegaanka ama tuulooyinka hoos yimaada degmadana aad iyo aad ay u shaqeeyaan runtii su- suuragalnimada in aan habkaa loo shaqeeyo waxaa suuragelinaya waa dadweynaha oo si buuxda noola shaqeeyo xogtan aan ka helno waayahay marka een, dadku siday idiin soo dhoweeyeen xalayta ayaa halkaas gaarteen een, saakana waad joogtaan ka waran dadka een, halkaa ku noolaa een, waxyaabaha ay tabanayeen oo ay idiin sheegeen
dadku baahi weyn ay u qabaan dawladnimada baahi weyn ay u qabaan in la sugo amnigooda marka dadku waa waa taas muran kama taagna waxay ka cabanayaan de wax la wada og yahay ummadda lagu hayo waaye wax aan aan aan u dararaynana waa dadka in aan aan ka saxelino dugaagtaas
waayahay muhiimad weyn ayuu ku fadhiyaa leeyahay buurweyn markii la yidhaahdo dhinaca buulo bardo maadaama dee ay kala xirnayd een, wadadan isku xidhiirisa degmadan iyo dhinacan gobolka shabeellaha dhexe
ha waa sax waa saa sheegtay muhiimad weyn ay u leedahay istaraatiiji ahaan ee dhaqaale ahaan intaba oo waxay kamid tahay meelaha ay dhaqaalaha inta badan marmar ay ka raadsadaan dadku ay ku baadaan ama gaadiidka ay ka leexiyaan marka hawshaas waa say u bilaabatay waana la daba saca laga harimaya hadii ula yidhaahdo waa meelo kaloo muhiimad oo way jiraan oo een, ku teersan ama ku sii aadsan iyaga oo dhanka kaynta galbeed jirta waxaa lana kole deegaanku waa waa naqaanaa waana ku dhalane meelo ku mbaxsan doonaan hadii ula yidhaahdo
waa tahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buulo burde cabdicasiis cabdiduurow oo qadka telefoonka iigu waramayay wuxuuna ka warbixinayey deegaanka burweyn oo hoos taga degmada buulo burde oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ay ka saareen maleeshiyada haraadiga ah ee al-shabaab guddoomiyahana sidaad maqlayseen waxa uu sheegay in deegaankaasi uu muhiimad weyn ugu fadhiyo degmada maadaama uu isku xiro dhinacan hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo muddooyinkan waddadaas ay go'doomiyeen kooxahan argagixisada ah wuxuuna sheegay in howlgalka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo weli soconaya wixii kusoo kordhan oo wala soo socodsiin doono haddaan kasoo laabana arrimahaas muqdisho ayaan imaanaynaa hay-adda dhinaca barakacyaasha u qaabilsan qaramada midoobe ayaa hadda waxa ay sheegaysaa in loo baahan yahay islamarkaana ay lama huraan tahay in xal waara loo helo dadka ku barakacay gudaha soomaaliya waxaana la sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo guryo shaqo een, iyo adeegyo kale oo noloshooda ay u baahan tahay haddaba guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka oo qaxootiga iyo dhinac barak- barakacayaasha sidoo kale qaabilsan een, xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa ayaa qadka telefoonka een, si toosa ugu jira Ee, xildhibaan haddaad i maqasho bal een, warkan ka soo baxay een, hay-adda oja een, ee ku aadan een, barakacayaasha warbixintan ah ee guryaha iyo shaqooyinka in loo helaa maxaa warbixintaas aad ka leedihiin
Ah, bismillahi raxmaan raxiim shiina waa idin salaamayaa idinka iyo bahda raadiyaha qaranka raadiyo muqdisho iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee iyagana la dhegeysanayo meel kastoo ay joogaanba Eh, salaanta eh, islaamka kadib waan idinku salaamayo Eh, su-aashaada jawaabteeda haddaan u imaado eh, runtii barakacayaasha eh, iyo qaxootiyada eh, marka la israaciyo guddigeeda arrimaha dibadda eh, walow maanta ay nala wadaagayaan eh, guddiga sidoo kale eh, arrimaha gudaha eh, iyo xuquuqul insaanka laftirkooda qeyba inay kasoo gelayaan oo ay tahay eh, runtii eh, howl aada u ballaaran oo gudaha iyo dibadda iswadata misana haddana eh, haddii soomaaliya barakacayaasha eh, gaar loo soo dhigo iyo haddii qaxootiga dibadda aada iyo dalka inuu kusoo noqdo iyagana la filayana ee labada la kala qaado annaga qaxootiga qorshihiisii watii iyada la filayay in muddo ah ina iyaga waxay kasoo bilowdaan gaar ahaan xeryaha kenya laakiin weli arrintaa meel ay ku dambeyso ma hayno tanse laakiin hadda aad ka dhawaajisay qorshaheeda hadda uhubka ah dadka barakacayaasha soomaaliyeed wejiyo fara badan ayay maanta ku kala joogaan gobolada dalka soomaaliyeed min koonfur ilaa waqooyi min bari ilaa galbeed waxayna ku kala sugan yihiin xaalado kala duwan kuwa meelihii ayaga ay gaareen waxaa aada moodaa inay iyaga runtii aada dadkii meesha iyaga ilaahay ka soko maganay u noqdeen inay haystaan xoogaa daryeel ee maanta lagu ammaani karo waxqabadkooda oo tusaale haddaanu soo qaato maanta dadkii ka barakacay gobolada koonfureed kala duwan maaragtay inta fara badan maaragtay haatan ku sugan puntland runtii markaad fiirisid waxaa la dhihi karaa dad aada iyo aada runtii soo dhaweyn iyo hadda howlaha iyaga ee gacanta eiga badi ay kula jiraan inay u tahay mid aada iyo aada markii adiga aada xiriir la samaysid iyaga ay ku maaragtay qanacsan yihiin oo guryo fara badan oo runtii hadda ay degeen oo qurux badan inaad ka daawan kartid sida hadda garowga kale marka la fiiriyo iyo boosaaso iyo meelo kale runtii oo iyagana aan xataa laascaano iyo kuwa gaaray oo dad farsamo yaqaano iyo iyaga shaqaysto ayaa runtii aad arkaysaa oo qaarkooda markii hore xoogooda ku nool ahaa marka haddana kuwa kale oo haddana iyaga goboladeenii badi ee iyagana ilaa iyo maanta banaadir iyo meelo ka tirsan shabeellooyinka iyo gaaray iyagana goboladii markii horeba iska dhibanaa oo iyagana buushash ku nool iyo guryihii dowladda iyo meelo fara badan oo aan munaasab ahayn meelo kala duwanna ka yimid goboladoodiina gacanta weli dowladda aanan ku dhigin iyagana daryeel u baahan ayaa ka buuxa maga waayaha marka hadda qaramada midoobay warbixintaa kasoo baxda bay kala qaada waxay leedahay hadda xeryaha barakacyaasha waxaa ku nool ilaa iyo hal malyan oo soomaali ah horey waxaa loo diiwaangeliyey ilaa iyo afar boqol oo kun kuwaasoo intooda badan kasoo barakacay gobolada dalka sababo la xiriira ayay leedahay abaaro iyo colaad intaba marka dadkan sidee nolol wanaagsan loogu abuuri karaa marka
waa su-aal aada maaragtay muhiim u ah shiino waxa waaye dadkani in loo helo nolol iyo maaragtay wax daryeel oo ayaga ugu muhiimsan marka ugu horeyso in loo abuuro waxa iyaga ay ka shaqaystaan oo iyaga ay noloshooda oo iyaga markaasi ay ku raadsadaan oo xayaato ka fiican midda hadda ay ku nool yihiin u horseeda in ayaga la siiyo fursado caruurtooda wax ay ku bartaan islamarkaasna shaqooyinka loo abuurayo loo kala eego qaar baa xirfadlayaal ah oo nolol fiican markoodii hore ay shaqaysan jireen oo meeshii ayaga laga soo barakiciyey ee ayaga ay ahaayeen dad isku filan oo reerkooda iyo ilmahooda korsan kara ama yacni masruufan kara haddana se laakiin ay dhacday in markii xoolahoodii iyaga ay baaba-een ama ayaga wixii mumtalakaadkooda ahaa maxanta iyaga ay lahaayeen afadaasi dagaalada iyo wixii marka ay la kulmeen dhac ama ha noqoto ama burbur ha noqoto ayaga intii markaa saameyn ay ku yeeshay noloshooda oo maanta xiriiri ku nool waxaasoo dhan waxaa adiga looga bixi karaa in dadka loo abuuro shaqo nolol waxba uma tareyso gargaarka ee loo qeybiyo had iyo jeer qamadida iyo galeyda iyo moordida latin america laga keenay ma aha dadkani haddii sida tan hadda ayaga badi ay caadisteen oo ay jecel yihiin n g o-yada oo ayaga qaarkooda dad intay meel ku ooteen oo ayaga ee raba inay sidaasi sidii beerta xayawaanka inta marba dad ay keenaan ay tusaan oo wixii marka dadkaa loo keena iyaga inay macaash ay ka qaataan oo iyagana sidaas ay ka dhigteen maaragtay ummad dhan maaragtay inay noocaas inay iyadana ay noloshooda oo dhan ay ka dhigtaan waxaasna haddii aan wax laga bedelin waa dhib way hadda waxaa jira meelihii ugu muhiimsanaa ee muqdisho barakacayaal hore uga soo barakacay gobolada dalka oo abaartii haba ugu darnaatee gobolada qaarkood ka jirtay ayaa weli jooga magaalada muqdisho inkastoo qaarkood xeryo ku yaala dhinaca degmooyinka dharkeelnay iyo wadajir la dejiyey hadda gobolladii ay ka yimideen xoogaa dhinacii abaarta aad bay uga roon tahay dadkaas sidee loo celin karaa adinka guddigiinase ma dhacda weli inaad u tagteen
annaga tegis iyo tegis la-aan annaga dadka soomaaliyeed runtii si voluntary aniga iyadoo aanan guddina idirsan ama aan maanta mas-uuliyad gooni ah oo dowladda intay aniga markaa jiri guddoomiyihii ku-xigeenka guddida arrimaha dibadda waaye ama xildhibaan soomaaliyeed waaye hawshaan iyagay khusaysaye gacan halaga maaragtay halagu siiyo ama halagu tixgeliyo inay ka qayb qaataan anigoo aanan weli laa xukuumadda walaa yani xataa baarlamaanka aan ka tirsannahay nooga iman ayaa haddana isxilqaan badan waxaan muujinay in annaga iska dhaafa qaxootiga gudaha iska dhaaf kuwa dibadda xataa inaan annaga aan badi daygeena ee jaaliyadaha ee dibadda noogu nool badanaaba inaan xiriir la yeelano inaan qaarkooda kuwii yeman hadda ka yimid ugu dambeysay ee ahaaragii ugu horreeyay kuwa kusoo dhaweeyey kuwa laga soo tarxiili jiray ee maanta ayaa maalin walba aan dul taagnaan jirnay iyo kuwa xataa berigii jubbala maaragtay suudaan iyaga lagu galay ee ganacsatada ayaa maaliya ka gaadhee arrintaasi berigay wasaaradda maaragtay arrimaha dibadda ay ka ahayd marwa fawziye wasiirka arrimaha dibadda ayaan doorkii aan ka qaadanay loo xusuustaa laakiin haddaananba marka wada shaqayn jirin maanta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaragtay xuquuqul insaanka iyo haweenka howlahani waa howlo isdhamaystiray oo isbuuxinayo guddiyadana baarlamaankana noocaas oo kale haddaanba aanan jirinba maaragtay jadwal shaqo ah qof waliba meesha uu mudan yahay ee aanan oga qayb qaadanaynin ama aan looga war maaragtay sugaynin horta sideedaba wax hagaagi kara ayaa iska yar oo wax jaantaan rogan ah gobolka banaadir maanta ird laga galuu leeyahay gobernor baa jiro guddoomiya gobol baa jiro wax dhan bilowga markii la rabo gobolkan in aasaaskiisa wax laga bilaabay inuu gobolka horta hawshaasi isaga uula socdo waay marmarka qaar dushaa looga imaanaya mar dhinaca looga imaanaya mar koorna looga imaanaya mar nin baa iska wato keligiisa maaragtay n g o yani wax iska hadhazarta oo ajantarogan ah ayaa horta nidaamkii dawliga unaga noqday marka dadka kan ino marka haddaan inta yar aan kugu biiriyo dadkani waxa waaye haddii maanta la yidhaahdo nin jubbada dhexe ka yimid iyo haddii nin jowhar ka yimid la yidhaahdo sidaan wax ka yeelnaa oo labadooda beeraley ay yihiin waxaan weynayaa kii jowhar ka yimid haddii matoor yaro maanta isaga beertii isaga uu kaga soo qaxay maaragtay ama abaar ama col darteeda maanta jowhar waa nabad dowladdaa maanta badi gacanta ku haysta walow tuulooyinkeeda qaarkooda ee sida aan warbixinta daraad maraan tagna aan ku helnay weli aan dowladda weli faanona far kama qodno ay kuleeyihiin gobolkii shabeellaha hoosena haba sheegin oo tuulooyinkiisii iyo deegaamankiisii iskaba dhaafa jubbada dhexena aanba weli loo dhawaanin ee dhulkii wax soo saarka ahaa ee dadka badi masaakiinta ay ka yimaadeen inay ku noqdaan ee dowladdana amni iyo marka ay isdaba taagnaadaan wixii iyaga loogu talagalay ayaanaan weli cid u tallaabo qaaday iyo cid wax ka qabatay iyo cid wax iska weydiisay iyo sida ugu habboon iyo warbixin inta la fadhiistay ee la ururiyey nidaamkaasi aan wax ku dhaqaajino dadkan sharaf uma aha caasimadii airbortkii agtiisa inuu qaxooti deganaado in baarlamaankii hortiisa uu qaxooti deganaado in madaxtooyadii gadaasheeda uu qaxooti deganaado in ma aragtay dekadii iyo meeshii wejigii magaalada ma aragtay in guryihii waaweynaa ee jaamacadihii in maaragtay ayaga ay qaxooti ay deganaadaan dadka qaarkood ayay ku candacoonayaanna markii dowladda ay tiraahdo ha laga saaro iyagana taad laakiin noqon mayso nolol abadiyan oo joogto looga dhigo inay dadkaasi dulsaar ku ahaadaan halkaasi maaragtay boorish lagu qaybiyo iyo qamadi waya xildhibaan dalxa marka aan iska soo koobno hadda warbixintan qaramada midoobey kasoo baxdo dhinaca barakacyaasha looga hadlaayo waxa ay soo xiganaysaa wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska oo oo leh dowladda soomaaliya aad bay diyaar ugu tahay in dadka dib u dejin loo sameeyo oo lagu celiyo guryihii ay kasoo barakaceen oo gobolada dalka ka yimid inagoo kaashanayna beesha caalamka ma jiraa horta qorshe ku aadan in dadka la celinayo dowladda ay ku hoolan tahay
excellent waxa waaye waa su-aal runtii aada u qiimo badan shiina mar kale aada soo tuurayso su-aashaasi waxaan jeclaan lahaa inay xukuumadda aada ku celisidid oo aada tiraadid toban kun oo guri ayaa madaxweyne erdogan marka uu yimid soomaaliya ayaan u dhisayaa buu yiri xaggay ku dambaysada weydiiyey laakiin adiga guddigii arrimaha dibadda ayaa tahay oo ma jirtaa horta qorshahaas in dowladdu dibadejin ay samaynayso dowladdu hadda hadal waxba ma tarayaan ku yidhi aniga just anaga dowladdu waxaanan jirin wada shaqayn baan ku yidhi anaga guddigeena arrimaha dibadda doorka anaga aan ku leenahay haddii hadda ay yimaadaan maaragtay hay-adda adiga aada sheegaysid anaga cid noo yeertay oo na tiri maxaad ra'yi iyo kale aad ku biirinaysaan idaacadda un baan ra'yigeena ka dhiibahaynaa intaas iyo in lamid in ka badan ayaa howlo fara badan oo sharciyan xataa anaga guddi aan u leenahay ayaa iska indhatirayaan maaragtay dowladda iska dhaafay guddoonka baarlamaanka ayaa xataa hadduu caawa sufara oo la shiraayo aanan dhahaynin guddiga arrimaha dibadda caaway xataa observara ka noqda marka ma doonayno anaga inaan iskaga eed eedayno ama aan yaxa- waxyaaba aan loo baahnayn maaragtay inaan miidiyaha annaga aan u adeegsano Wa- waa tii laakiin ma jirto shaqo ciddii lahayd ee maanta si kalsooni ah oo ayada looga dambeeyo ceeb iyo khasaare waxay keentana lagula xisaabtamo waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray waxa uu si kooban een, falanqeyn igula sameynaya warbixinta kasoo baxday qaramada midoobey ee ku aadan dhinaca barakacayaasha een, si ba- barakacayaasha soomaaliyeed ee gudaha soomaaliya ku barakacay iyo sida loogu heli karo een, guryo shaqooyin iyo waxyaabo kale oo ku aadan dib u dejin loo sameeyo gaar ahaan in la geeyo gobolladii ay ka yimideen qaybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan fiirinayaa cabdishakuur cali axmed ayaa stuudiya ii soo gala cabdishakuur waad mahadsan tahay eh, cabdirasaaq oo wararka ugu weyn waxaa ka mid ah eh, xaaladda syriya oo weli iyadoo een, ah, kacsan oo wadahadalladiina ay socdaan udhexeeya dowladda waddankaasi iyo dhinacyada mucaaradka Eh, laakiin eh, waraysi uu bixiyey madaxweynaha waddankaasi syriya bashaar al asad waxaa ku sheegay inaanay ciidamadiisu eh, dagaalka ay ku qabanayaan deegaanada gacanta ka maqan ee waddanka syriya aanay jooji dooneen xilli xabad joojin ama eh, go-aan wada jira eh, ay wada qaateen xulufada ee kala duwan ee waddankaasi syriya duqeymaha ka geysanay oo ka mid yahay maraykanka ruushka ee waddanka sacuudi carabiya iiraan oo ah in dagaalka la joojiyo fursadna la si- wadahadalka ee bashaar al asad waraysi uu siiyey wakaaladda wararka faafisa ee a b wuxuu ku sheegay in ee, ciidamadiisu ay sii wadayaan ee, dagaalada iyo ee, howlgallada ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaanada gacantooda ka maqan oo ay rajeynayaan weliba in ee, waqti dheer iyo waqti gaabanba intay ku qaadata ha ahaatee in ay gacantooda kusoo laabato ee, deegaanada ka maqan waxaa kale uu beeniyey ee, warar dhowaan u n ku ama qaramada midoobey ay faafiyeen oo sheegayey in ee, dembiyo dagaal ciidamadiisu ay galeen ee, madaxweyne bashaar al asad ciidamada taabacsan ee waddanka syriya ee, sidoo kale dhinacyada mucaaradka ayaa iyana ee, xabad joojinta ama dagaalka in la joojiyo dafira laakiin waxay sheegeen in- in wadahadal ay diyaar u yihiin inkastoo qeybo ka mid a ee, ay haddaba joojiyeen dagaalka laakiin haddana dhinacyada intooda badan waxay sheegeen in dagaalka ay kula jiraan dowladda bashaar al asad ee Oo, dib u qarqar xiraynta ay waxay- ku sheegeen way.
ay sii wadi doonaan qaarkood ah, qaarkood waxay sheegeen in dagaalka ay sii wadi doonaan islamarkaana een, wadamada midooda yurub iyo maraykanka intaba uga helinayaan een, ama ayba la jiraan een, dowladda waddanka syriya Ee, ruushkiina sidaad sheegtay.
dhinacyada mucaaradku sidaas ay aaminsan yihiin oo yacni mucaaradku waxay leeyihiin gaar ahaan hadda ruushka oo dagaalkii soo galay waxa uu si bareera u taageeray waddanka syriya iyo dowladda dowladda waddanka syriya bashaar al asad uu hogaamiyo ee mucaaradka intooda badan marka laga reebo dhinacyadan ah, waddanka qolyaha dib u xiraynta sheegtoo kale oo sacuudiga iyo wadamo kale oo carabta ah taageero ka helaya mooye ee daacish oo kale oo iyada dadka dagaalka ku jira ka mid ah dagaal adaga waxaa kula jira xulufooyinka oo dhan oo isbeysanaya hadday ahaan lahayd sacuudiga maraykanka iyo wadamada kale dagaalka qeyb bay ka yihiin daacish ka dhanka ah haddana maraykanka iyo weliba wuxuu iska dhigayaa dhexdhexaad ee, inuu arrinta syriya dhexdhexaad ka yahay oo dhinacyada siyaasada u wada.
ha marka ayagii ruushka xatir waa aada dowladda waa iskula dhaceen dagaalkii markii ay bilowday duqeymaha waddankaasi ka socda ee wararka kale waxaa ugu daroran waddanka eh, faransiiska ee gobol ka mida ee haweeney guddoomiye ka ah waxay ku dhawaaqday inay dib u celinayso eh, dad barakacyaal oo gobolkaasi ku nool oo kun ruux ah oo ay sheegtay in gurya la-aan iyo dhibaatooyin ay soo wajaheen dhibaata gobolka ay ku keenaan gobolkaas waxaa la yidhahdaa bas eh, de calias gobol yidhahdo oo gobolada mareykanka ka mid a fabiano boka oo guddoomiye ka ah waxay sheegtay in dadkaasi dib loo celinayo Faransiiska ama ha, Soomaaliga?
waddanka faransiiska Ah, jee.
waddanka faransiiska marka waxay leedahay dhibaatooyin badana ay ay keeneen marka gobolka ay imaadeen marka annaga waxaan doonaynaa in dibna looga celiyo arrintan waxay saameynaysaa arrintii waddanka faransiiska oo dadkii qaxootiga ahaa cadaadis la saarayay oo la xidhiira markii weeraradii baris ay dhaceen dabayaqadii sanadkii tegey oo magaalada eh, baris qaraxyo iswatay oo isxigay ay ka dhaceen marka iyadana waxay leedahay arrintii amniga iyadoo jirta haddana dhibaatooyin kale oo nolosha noo imaadeen marka waxaan doonaynaa in dadkaas laga saaro gobolkeena ay leedahay marka Waayahay.
saameyntaasna way jirtaa wararkaas ayaa ugu daran wararkii dibadda waa ta aad baad umahadsan tahay manchester cityna waxaa usoo laabanaya kabtankoodii waayahan dhanba ka maqnaa ee vicente company oo galabta uu sheegay oo belegrin inuu kusoo bilaaban doono guud ahaana intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale cabdishakuur cali axmed oo u mahadnaqayaa cabdirasaaq shiine anigoo ahna barnaamijka idinla socodsiinaya dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa